dowladda kenya waxay geed dheer yimid dhowba u fuushay sidii ay soomaalida gaar ahaan jamhuuriyadda dariska la ah uga dhaadhicin lahayd inay wadahadal kala furto arrimaha dhanka badda taas oo muddaba kenya ay wakhti ku bixisay laga soo bilaabo labada kun iyo sagaalkii jirkii baarlamaankii gumeel gaarka ahaa ee soomaaliya waxa ay kenya oo saaxiibo siyaasadeed ku lahayd nidaamkii xilligaa jiray ku guulaysatay in mar uun lagu daro ajandayaasha looga hadlo ayaha soomaalida baarlamaankii soomaaliya ee jiray xilligaas kenya kama helin hadal farxad leh waxaase dhagaheeda ku dhacay kowdii agosto labada kun iyo sagaalkii diidmada saddex boqol soddon iyo afar xildhibaan oo meesha ka saaray ka hadalka badda iyo is-afgarad dhexmar ah dowladdii kumeel gaarka ahayd iyo dowladda kenya xildhibaan aadan maxamed nuur aadan madoobe waxa uu xilligaa ahaa guddoomiyihii baarlamaankii kumeel gaarka ahaa waxaana isaga oo ku dhawaaqaya go-aankii baarlamaanka uu ka gaaray soo ifbaxa in laga wada hadlo badda soomaaliya oo muran la geliya uu yidhi
waxay ahaayeen saddex boqol afartan iyo todoba xildhibaan sagaal xildhibaan waxay soo jeeriyeen in dib loo dhigo afar xildhibaan waxay yidhaahdeen guddi waxay yidhaahdeen sagaal xildhibaan waxay yidhaahdeen guddi ha loo saaro afar xildhibaan waxay yidhaahdeen dib ha loo dhigo saddex boqol soddon iyo afar xildhibaan waa diideen heshiis sidaa daraaddeed is-afgaradkii xukuumadda soomaaliya iyo dowladda kenya ay soo galeen baarlamaanka soomaaliya waa diiday maxamed kanyara afra oo xilligaas ahaa mudano ka tirsan baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee gaaray go'aankaas ayaa ku dooday inuusan jirin heshiis soomaaliya iyo kenya ku gaareen xad ay wadaagaan midka jirana uu yahay mid uu calaamadeeyey gumaystihii qaaradda qariirad annaga iyo kenya loo saxnaa ma jirin qariiradda waxaa saxay isticmaalkii dalalka kala haysan jiro ingiriiska iyo taljaaniga kan waa la soo leexiyey leexidaan diidaynaa waxaanidan ka codsanaa dalkiina caymiya waa inaad diidaan oo ka codaysiin waana maasantii
dowladda kenya kuma waana qaadan diidmadii baarlamaankii jiray xilliga taasina waxa ay kenya tustay inay wakhti ku bixiso kobcinta arrinta badda si adduunka ay u dareensiiso inuu jiro muran u dhexeeya labada dal iyadoo isku dayday inay xudxudato xubno ku jiray golayaashii dowladaha qaar ee dalka soo maray sidoo kale kenya ayaa waxa ay wakhti iyo dadaalba ku bixisay sidii ay qayb uga noqon lahayd howlgalka midowda afrika ee soomaaliya si dana badan oo ay lahayd u meel mariso waxaana ogolaanshiyaheeda ka mid noqoshada amisom ka hor ay ciidamadeedu ku jireen gudaha soomaaliya iyagoo dhaqaale iyo awoodba ku bixinayay sidii al-shabaab oo xilligaas haystay dhul badan oo ku dhowaa kenya looga saari lahaa oktoobar labada kun iyo koob iyo tobankii ayay mar kale kenya ku tijaabisay baarlamaankii saddexaad ee kumeel gaarka ahaa inuu si ka duwan sidii kii ka horreeyey uu u dhigo qadiyadda iyadoo xilligaasna xubno badan oo ka tirsan baarlamanka ay isweydiinayeen waxaa hawshan baarlamanka ku soo dhex tuuray waxaana ka mid ahaa mudanayaashii xilligaas isweydiinayey su-aasha xildhibaan aadan madoobe oo wakhtigaas ahaa xubin ka tirsan baarlamaankaas arrintaan aniga su-aasha igu muhiimsan oo aan rabay inaan ogaado arrintaan hadda horta ma baarlamaanka mooshin ku keenay ma xukuumadda keentay ma caalamkiana haystaa horta see baarlamaan ku soo gaartay koow inaan ogaadaan rabaa arrintaas oo dhan waxay daliil u tahay in mar kasta doodaan soonu noqonayso oo la leeyahay laba arrimooda meesha ku jirta walaalayaal arrintaas si fiican ha loo fiiriyo labadaas maxay tahay in dad soomaali ah oo rajo kaga jiro inay dalaal ka noqdaan dalkeeni ama baddeeni oo raba interees yar mustaqbalka ummaddoodii iyo dalkoodii raba inay ku iibsadaan samanan qaliilan raba inay soomaalida ku jiraan iyo caalamka danna maaqan inuu xoogo dalkeena inuu jiro labadaas unbaa arrintaan soo celcelin karta hadday jiraan dad annaga ah soomaali ah oo raba inay dalaal ka naqdoon dalkeen ha ka waantaween haddii caalamka uu leeyahay maaragtay dalkan waa burbursan yahay ha xisaabtameen ayaga mana dhici karto taaka soomaali leedahay qof xoog ku qaadan kara ma jiro inkasta oo ay jireen eedeymo wasiirada qaar ee arrimaha dibadda dalka loo jeediyey haddana kenya mar kasta waxa uu muuqday waa hadafkeeda ku aadan sidii soomaaliya mar uun u aqbali lahayd wadahadal dhex mara labada dal fursaddaasina kama muuqan soomaalida labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa mar kale waxaa soo baxay guuxa arrintaas la xidhiira markii wasiiradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo kenya foosiye yuusuf xaaji aadan iyo aamine maxamed ay wada gaareen heshiis ay kenya u dhigtay mid lagu cusboonaysiinayey kii labada kun iyo sagaalkii ay labada dowladood wada gaareen sida ay wasiiradda arrimaha dibadda kenya u sheegtay wargeyska daily nation oo ka soo baxa dalka cadadkiisii kowdii juun labada kun iyo saddex iyo tobankii admiraal faarax cumar axmed faarax qare waxa uu ka mid ahaa taliyaashii ciidanka badda dalka uu soo yeeshay labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uu yeeray baarlamaankii federaalk ahaa si uu u siiyo xogta uu kala socdo arrimaha kenya ee ku aadan dhulbiyoodka soomaaliya faarax qare waxa uu sheegay in kenya aanay xaqu lahayn in lagala hadlo wax quseeya badda maadaama aysan arrintaasi ahayn mid saxan maalintaan soo galay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa lixdankii iyo lixdigee dowladda soomaaliyeed lixdii mayl waxay ka dhigta laba iyo toban nautical mayl oo labaatan iyo laba kilomitar ay laga dhigta maalintii kacaanku dhashay kadib saddex sano oo maalintaas aan xoogaa awoodaynu saahid aheed adduunyaduna ay aada uga qeylinaysay xuduudaha badda gaar ahaan latin america dowladdeeni waxay geysay laba boqol oo nautical mile miles oo u dhigantay saddex boqol oo kilomitr waa wada ogtiin saddex boqol iyo tobaatan kilomitr waa wada ogtiin maalintii montego bay jamaica sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lamadii dowladda soomaaliyeed ay ku soo feermaysay baddaan waa xadaysan tahay inuu ku celcelihay waxa nala ka rabo hadda naloo dalaya maxay e e zadka marka haddaa taabatonad wax laga sheeg sheego boqolkiiyo kuntii kale waa usoo gaabay ogaada geedkaas waa in lagu dhintaa ama magaca ubaxshe ama magac kale ubaxshe baashaa horta waa in lagu dhintaa degaan degabadeed ma khuseeyo lama dowladood dhinaca isku sharciga badda soomaaliya qodobkiisa koowaad ayaa waxa uu caddaynayaa in soomaaliya ay leedahay laba boqol oo newtical waana midda ay ilaa maanta soomaalida ku doodayso axmed cali daahir xeraalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in kenya ay waddo qaldan ku socoto islamarkaana ay shuruucda arrimahan uga yaalla dal ahaanteeda waafaqsanayn kuwa soomaalida u qoran taasina aysan kenya u saamaxayn inuu hamigeeda u shaqeeyo waxaana abaal kasta oo kenya u gashay soomaaliya uusan u bannaynayn inay ku xadgudubtaa madax bannaanida soomaaliya acshannada ama tallaabooyinka ay ka qaaday ka qaadatay keli ahaanteeda xuduudihii badaheenna waa arrin khaldan oo runtii aan caqli iyo qaanuun midna aan ku salaysnayn taas macnaheedu waxaa weeye cilaaqaad kasta oo dowladda kenya iyo wanaag kasta iyo abaal kasta oo naga dhexeeya haddana inaanay marnaba aanan uga tunaasulaynin xaqa sharciyeed ee madax bannaanideenna iyo dhulalkeenna khuseeya iyo xuduudaheenna khuseeya kenya shuruucdeedu oo iyada naftirkeeda shuruucda u ah waxaa jira sharci usoo baxay territorial water act la yidhaahdo oo soo baxay may gii oo dibna revided loogu sameeyey kii waxaa kaloo jira sharci la yidhaahdo maritime zone act oo soo baxay kii oo asna qeexaya muxuu ahaa isheeg sharciga badahooda iyo siduu noqonayo dhammaantood waxay waafaqsan yihiin sharcigeenna iyo sharciga united nationka uncloska ah doonista kenya dhulbiyoodkan waxa ay culimmada cilmiga dhulka ku tilmaameen mid kenya ay ku doonayso inay ku hanato khayraad badan oo ku jira halka ay ku doodayso inay leedahay iyo weliba iyada oo rumaysan inay ka faa'iidaysan karto xaaladda soo kabashada ah oo ay soomaalidu ku jirto wasiiradda arrimaha dibadda kenya aamine maxamed waxa ay baarlamaanka dalkeeda ka hor sheegtay in dowladda soomaaliya ay isku afgarteen in arrinta badda lagu dhammeeyo wadahadal islamarkaana ay soomaaliya ka laabato dacwadda ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee qaramada midoobey u qaabilsan xalinta soodimaha badda bariga iyo cirka dal kasta oo dunida ku yaalla waxaa saaxadda siyaasadda dunida uu ku leeyahay dalal taageera siyaasaddiisa waana midda uu madaxweyne xasan sheikh qiray maalintii shalay mar uu la hadlayey baarlamanka dalka oo uu sheegay in soomaaliya ay la kulmayso cadaadis ujeedkiisu yahay in lagu cabsigeliyaa balse madaxweynuhu waxa uu meesha ka saaray in ay aqbalayaan dowladda soomaaliya waxay mowqif cad iyo meel cad ka istaagtay arrinta ku saabsan xuduudda badda waana lagu cadaadiyey waana lagu cabsigeliyey waa wax walba dhinac walbaana laga tusay inaan iska gaabsanno xoogaa oo aan muxuu ahay ka aamusno codkiina inaad kor u qaadaan muxuu ahay sax ma aha hoos hoos in wax lagu dhammeeyo ayaa habboon waxa in laga wada hadlaa habboon waxaan ogolaanay waxaan dhahay in hoos hoos wax loo dhammeeyo laga wada hadlaan ogolnahay waana kana shiraan galnay waa fadhiisanay mid labaadaan galnay mid saddexaadaan galnay kuwo kaloon u ballannay waa suurtoobi waayeen haddee si oo ilbaxnimo ah oo xadaari ah oo ca- qarniga kow iyo labaatanaad loo dhaqmaayo waxay tahay hay-adaha caalamka oo u samaysma- u samaystay waxyaalahaas markay jiraan soomaaliyana ay wax ka samaysay aanay ogolaatay saxiixa ka tahay in xaajada loo bandhigo sidaas ayaa keentay in maxkamadda cadaaladda adduunka aan anaga kiiskeena aan hor dhigno welina wuu hor yaallaa waanan daba joognaa waa ku dhiiranaynaa go'aan kasta oo dowladda federaalka ee soomaaliya ku guulaynaayo qadiyadaas inay ku guulaysato keenaayo waa ku dhiiranaynaa mahmaa kaana nala cabsi geliyo oo ama wax walba naloo sheego waa ku dhiiranaynaa horena waa u wadaynaa haddii alla yidhaahdo mana cilaaqaad la malaha deris wanaag
madaxweynaha ayaa sheegayey in soomaaliya oo ixtiraamaysa derisnimada ay weli fursad u siinayso dowladda kenya inay arrintan dib uga degto haddii kalena waxa uu sheegay madaxweyne xasan in dacwadda halkeedii hore ka sii socon doonto haddii walaalaheen fursad kale oo ka fiican oo in maxkamad laysla aaday iyo in laysjijiiday iyo waxba aanan ka imaanayn oo isfaham uu ku jiro oo waxa aan leenahay xaqa aan leenahay soomaaliya ay leedahay ay ku helayso wixii walaalaheen ay leeyihin annaga wax kuwooda hadda muxuu ahay duulimaadna kumihin umana socona ayaguna ay ku helayaan waxa ay leeyihiin dowlad soomaaliya diyaaray u tahay waqti kasta iyo saacad kasta iyo meel kasta diyaar u tahay maka gabanayno mana muxuu ahay ka caajisayno mana ka baqayno haddii oo isfahamkaas iyo afgarabkaas la helo ahlan wasahlan haddii la heli waayo markii laysla waayo meeshii la aadi jiray oo adduunyada ay ku ballantay aan joognaa meeshaasaan joogaynaa si kastaba ha ahaatee dowladda kenya weli kama aanay jawaabin fariinta madaxweyne xasan sheekh oo dadka odarasa siyaasadda waxa ay ku tilmaameen mid jawaab u ahayd halka ay mareen wadahadalladii kol hore dhex maray labada dal walow wasaaradda arrimaha dibadda kenya laga dhadhansan karo inay ka meermeerayso qeexidda halka ay mareen wadahadalladii ay la yeelatay dhiggeeda soomaaliya